kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayo ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubin gaara oo aan ku soo qaadan doonno islamarkaana aan kaga hadli doono taariikhdii allah u naxariistee marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi marka iskuulka markuu subaxii yimaado kuraasyada la fadhiistee miiska horyaala ayuu durbaan ka dhigan jiray markaas had iyo jirna eegi jiray oo la odhan jiray durbaanka waxaa naga jooji laakiin waan joojin kari waaya buu yidhi oo jacaylkayga halkaasuu ka bilaabmay inuu durbaanka sida loo garaacayo barto waxaa kaloo aad maqli doontaan mid kamid a heesii uu culiyey xudaydi qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qadoo weliga ha dhigin qardhaas weeye ha furin diga qabanqaabiye qablaha waa lala qoslaa miyaan lagu qayliyaa qablaha waa lala qoslaa miyaan lagu qayliyaa dabcanna qaybtii halabuurka iyo heestaaga ayaan ka madhnaan doonin caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa horta aflaanta aad baan jeclahay rug baan daawadaa mihii dadka heesaha dhegeysta maratay bis ku noqda heese ma dhegeysta nusaydaba haddaan heesta xafideyn ay cusubayn mooyaane ma dhegeysto filin waa bilwadayda filinkaasaan daawadaa kubaddan aad baan jecelo liverpool baan ahay aan taageeraa ilaaba intaan wadanka joogay iyadana aad baan uxiiseeya waan jecelahay kooxdeeda waa fanaanada nimco yaasiin caraale oo halkii nooga sii wadi doonta waayaheedii fanka iyadoo qaybtana si gaara uga warrami doonta islamarkaana kaga hadli doonta waayaheedii kala duwanaaya fanka waxyaabaha ay sida gaarka a u xiisayso iyo weliba fanka inay ka fadhiisanaysa iyo in kale barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal toddobaadkii hore waxaa magaalada london ku geeriyooday allah u naxariistee marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi oo ka mid ahaa haldoorkii fanka soomaalida islamarkaana ahaa musishan lahamiiste hal abuur iyo weliba heestaa aad loo yaqaano xudaydi oo muddo dheer ku soo jiray bahda fanka ayaa wixii ka dambeeyey geeridiisa bulshada qaybaheeda kala duwan ay si gaara u hadalhayaan hibadii uu gaarka u lahaa ee u alla ku manaystay taasoo ogayeysiisay in laguba naanayso boqorkii cuudka haddaba dadka ay isu dhowaayeen islamarkaana ay muddada dheer aqoonta isu lahaayeen waxaa ka mid ah brofeser axmed ismaaciil samatar oo takhasuskiisuu yahay dhaqaalaha iyo siyaasadda hase yeeshee xog ururin gaara ku sameeya taariikhda marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi waxaana ugu horreynba brofeser samater oo ii warramay isagoo jooga gobolka minnesota ee waddanka maraykanka uu ka hadlaya xilliga uu suugaanta isagu la soo jaan qaaday anigu markaan yaraa magaalada gabiley aanu caruurta ahayn iyo secondaryga iyo intermediatekii camuud ku yaalay waxaan aad u jeclaa oo aniga qalbiga iga qaatayba waxay ahayd idaacadda iyo musiga iyo heesaha arrimaha caynkaasa ayaa beri hore aan jeclaaday anigoo aada u yar marka rerio hargeysaanu dhegeysan jirnay had iyo jeer marka anigoo dhandhankaasi igu jiro ayaan dabadeeto markii aan ka baxay secondaryga camuud waa tii shaqada aan ka helay in aan ka noqdo wariye warka akhriya idaacaddii weyneyd ee muqdisho national broadcasting servicekii muqdisho xudeydii markaa halkaasu ayuu joogay halkaasaan ku bartay nin weyn oo dee cuudka iyo kamanka sida loo garaaca dee halka sare kaga jira ayuu marka ahaa markaa dee dadkaa dhalinyarada ee waktigaa dhowr iyo toban jirkaa labaatan jir baan gaarin ee idaacadda soo galay baanu ahayn halkaasaan ku bartay sheedaan ka bartay waan dhegaysan jiray kamanka markuu tumaya ay ku jiraan rehearsalka iyo idaacadda halka studioga halkaasaan isaga araggiisii ugu horreysay ay ahayd waa gartay intaa kadib waad kulanteen islamarkaana taariikhdiisa iyo xogtiisa aad ka ururisay goormaad kulanteen ama islamarkaana aad xog ururinta ka samaysay
dee barashada halkiibay iyay ka socotay dabadeetana anagoon aada isku baran ayaa burburkii waddanku u dhacay markaa de anigu waaban ka soo maqnaa oo anigii waddankan imid maraykanka kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii baan imid waddankan maraykanka jaamicadda wisconsin si aan digrigii ugu horreeyey bilaabo marka iyadoo halkaasi dee waktigu sidaa yahay ayaan haddana dhan had iyo jeer ka ururinayay heesooyinka iyo muusiga soomaalida iyo waxaan iska urursan jiray si aan u dhegaysto oo marka aan ka daalo wax akhriga iyo qoridda iyo iskuulka jaamicadda classki iyo lakjaradaan ka daalo ayaan taas taa iyo kubadda labadaasaan ku maqnaan jiray inta waktiga intiisa kale marka xudaydi weli dee sidaas ayaan muusigiisa u dhegaysan jiray laakiin barashada iyadu waxay ka bilaabantay anigoo aada u qadariya in waktigii burburku markuu dhacay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaan isku dayey inaan ururiyo intaan lacag ka soo qaaday foundations maraykanka ku yaala in shir lagu qabto magaalada geneva ku taala switzerland jirkaasina lagaga hadlayo wixii burburkii keenay iyo wadanku jarka uu ka dhacayo iyo waxa laga qaban karo in la qoro waraaqa caynkaasa hadhow buog laga soo saaro dhanna habeenkii la tuso dadka soomaalida maaha uune dadkii meesha nacasuumay ee janiifa magaaladeeda swisska ahaa dee dhaqanka iyo hidaha soomaalida khaasatan xagga musica iyo arrimahaas marka xudaydi iyo axmed naaji ayaan soo xushay tigidhadii baan u diray baasaboorradii baa loo hagaajiyey fiisayaashii bay dowladda swisku siisay marka wuxuu joogaa xudaydi magaalada jabuuti halkaasaanu ugu dirnay fiisihii iyo tigirkii iyo wixii oo dhan dabadeeta halkaasuu ka soo baxay janiivo noogu yimid janiivo ayaan ku hayay muddo toddobaad ah halkaasaanu si wanaagsan markaa bilowgii ay ka bilaabantay inaanu isbarano waa gartay waagaag marka xog fiican baad ka haysaa qiyaastii oo dee dabcan mar haddaad kulanteen intaana xog ururin baad ka samaysay haddii aynu si guud u galno imika isaga taariikhdiisii bal haddaad noo sharaxdaan baad nooga waranto taariikhdiisii hore halku ku dhashay iyo siduu soo barbaaray iyo halka ay xudaydi iyo fanku iska soo galeen markii ugu horreeyey
in yaraan kuugu daro xagga barashada iyada markay tii janiiva ay dhammaatay waxaan ka shaqeeyey markaa in aanu ku noqon geeskii africa isaguna muu doonay inuu ku noqdo dee dagaalo iyo adduunye burburta bay ahayd markaa sidii loogu samayn lahaa dee wakti farsamo aw ku yimaado aw ku dego yurub uu magangelye uga helo ayaan ka shaqaynay marka london ayaa dabeetana dad kale ay kasoo shaqeeyeen iyaguna inay halkaa kusoo dhaweeyaan deetana london baa u guuray halkaasuu fadhiista markii noogu xigtay aniyo xudaydi markaan dee london tagay anba shaqo u tago sagaashanadii dabayaaqadoodii waxaan waan u tegi jiray waan soo siyaaran jiray hal barashada iyadii baa sii dheeraatay dabeetana waxaan qabtay halkan shir laba kun iyo afartii magaalada tan st paul ee caasimada waa minnesota shir lagu qabtay oo ah dadka soomaalida dhaqankooga iyo wadankoogu siduu yahay marka waxaa ka mid ahay dadkii aan soo casuunay halkan inay yimaadaan koox fanaaniino waaweyn oo faadimo qaasin hilowle ay ka mid tahay cabdi maxaan cabdinuur allaale uu ka mid yahay hibe maxamed ay ka mid tahay dadkaasaanu halkan keennay xudaydina uu hor socdo marka halkan ay nala joogeen in ku dhow toban cisho meel baan dejinay guriga madaxweynuhu uu lahaan jiray jaamicadda ayaan dejinay oo cuntada loogu kariyo halkaa lagu ilaaliyo habeen laba habeenna jaamicaday ka tumeen masraxa ugu weyn marka dadkii magaalada in badan iskugu yimaadeen ilaa shan boqol oo qof waktigaasi baanu si wanaagsan haddana isku baranay markuu maraykanka aan keenay dabadeetana markii sanad iyo bar dabadeed london baanu ugu tegey markaasaanu halkaa wada fadhiisano oon aada u sheekaysano waa markaan ka duubayo markaa taariikhdiisii iyo fankiisii oo imika daabacan oo journaalka la yidhaaho bildan ku daabacan af ingiriisiga waan gartay marka haddaynu taa kusii socono taariikhdaas taariikhdiisa daabacan oo aynu dhegaystayaasha u sheegno qofka markaynu eegno taariikhdiisaasi fanka goormuu hana qaaday fankiisu si halku ka soo hana qaaday isagu waad ogtihiin oo dadkeenuna waxaan filayaa inay intaa garanayaan amba aada u sheegteen berbero ku dhashay laakiin isaga hanqaadkiisu waa magaalada cadan weye magaalada cadan yeman ayuu isagoo yar tegey wadagaalkii labaad ee adduunyada dabadeed ayuu tegey halkaasuu ka galay iskuolka elementary iskuolka hoose ou ka bilaabay laakiin waktigaa wuxuu inkastuu iskuolka ku jiray markiiba haddana xiise waxa galay xagga fanka ah marka markuu yaraa iskuolka ku jiray dowladda ingiriiska ayaa xukumaysay markaa cadan dad soomaaliya badanna way deganaayeen marka waxa maalin maalin baa waxaa soo bixi jiray dee banboyga dadka banka ah ee ingiriiska ee tumaya durbaanka ee bigalka garaacaya ayaa soo bixi jiray dirayska gashan markaasuu daba ordaa kuwaas marka halkaasaan ka caashaqay buu yidhi inan durbaanka barto sida loo tumo marka iskuolka markuu subaxii yimaado kuraasyada la fadhiisto ee miiska hor yaala ayuu durbaan ka dhigan jiray markaas had iyo jir la eegi jiray oo la odhan jiray durbaanka waxa naga jooji laakiin waan joojin kari waaya buu yidhi oo jacaylkayga halkaasuu ka bilaabmay inuu durbaanka sida loo garaacayo barto laakiin taasi waxay bedelantay markuu magaalada yimid cabdilaahi qarshi oo magaalada yimid cadan waayo brofesor way noo gudbiyey kulankooga cabdilaahi qarshiye taas laakiinse haddaynu iyadana bulshada u yara sharaxno waxaad tilmaantay inuu dee jeclaa inuu tumo oo durbaankii tuma isagoo haddana ardaya dee noloshii kalena ku jira waxa iyadana igu maqaalaa inuu intaa cadan uu joogay uu isku dayay inuu ruwaayad sameeyo ma kaaga warramay ruwaayadaasi iyo ujeedadeeda iyo si uu sameeyey halkii ku dambeysay ha laakiin taas waxay ahayd markii dambe ayay taasu ahayd oo riwaayadda ugu horeysa ee dhabtaa ee uu sameeyey oo marka dambe laga dhigi doonaba maxaanku dhahay magaalada burca iyo xaggaa la geyn doono wuu sameeyey laakiin waxa ka soo horeysay waktigaa u yaraa inuu isku dayo inuu ka qayb galo bandhig ku saabsan dhaqanka soomaalida marka laba go-ba yuu soo iibsaday cumaamad yar buu soo iibsaday masallo yar baa yuu soo helay halkaasuu ka bilaabay marka inuu masrax ahaan soo joogsado oo muuqiisa la arko halkaasuu dabadeeta ay ka bilaabantay isaga shaqadiisii tallaabooyinkiisii ugu horeysay ee ahayd inuu fanka galo laakiin weli durbaanka ayuu mashquul ku yahay oo isaga markii hore caashaqa ugu horeeyaa ay ishu kaga dhacday waa gartay de dabcan fanka soomaalidu xilligaasi tamartuu doona halahaadee uu jiray dee fan hana qaaday oo wax la curinayo suugaan la tirinaya buu ahaa cid baana hogaanka u haysay wax tilmaantay inay cabdilaahi qarsho kulmeen goormay kulmeen ma markuu wadanka dib ugu soo noqdayba mise waxa weeyaan carabahay isu arkeen dhinaca yamaba isu yimaad cadan cadan buu yimid cabdilaahi qarshi isagoo xudaydi muu maqal cabdilaahi qarshi manuu aqoon dee waanu ka weynaa cabdilaahi qarshi xudaydi marka cabdilaahi baa yimid qarshi ayaa yimid cadan kaman buu sitaa kaman ku tumaa markaasay xudaydii de waxaan fankan iyo waxaan la garaacaya durbaanada iyo waxaan u caashaqsan yaha waxaan u arkay kamankiibaabay indhuhu kaga dhaceen siduu u dhegaysanaya cabdilaahi qarshi markii laga nasanaya ayuu soo ag fadhiisto markaasuu kamankii cabdilaahi qarshi buu salaaxaya waa nin yar oo weli iskuolka ku jira markaasuu cabdilaahi qarshi ku yidhi ma kamankaad yaad jeceshahay markaasuu yidhi haa ma inaad barataad doonaysaa haa dee iibso kaman ayuu ku yidhi kaman iibso markaasuu halkaasuu ka bilaabay markaa inuu lacag urursado uu yabooh ka gurto dadka si au kaman u iibsado wakti bay ku qaadatay laakiin markii dambe kamankiibuu iibsaday halkaasuu durbaankii marka weli durbaanka wuu garaacaya laakiin inuu kamanka biloobo garashadiisii iyo sida xariga loo adkeeya ee loo xidhxidho inuu waxaa bilaabo halkaasay ka bilaabantay marka cabdilaahi qarshi weeye qofka u furay albaabka kamanka garaacidiisa markaa qiyaastiisa ka muuqato markan hore waxa uu door bidayay isagu ama isu haystay dhinaca darbuubadda amaba durbaanka inuu tumo yes yes yes yes oo in fact markii dambe wuxuu isku dayay cabdilaahi qarshi lafahantiisa inuu durbaanka u tumo oo u gargaraaco marka uu cabdilaahi tumayo uu kamanka garaacayo in isagu durbaanka u tumo laakiin waad arkaysay in siduu igu sheegay inay ishiisii iyo qalbigiisii u wareegayaan xagga kamanka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay brofeser axmed ismaaciil samatar barnaamijka caweyska ee toddobaadka dambe haddii alla idma ayaad ku maqli doontaan bal halkaa ay isla saldhigaan xudaydi iyo weliba kamankaasi u iibsaday mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiin bacaweysi waxaana wanaagsan haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhawaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimce yaasiin caraale iyadoo qaybtana ay kaga warrami doonto waxyaabaha ay sida gaarkaa u xiisayso inay fanka ka fadhiisanaysa iyo in kale iyo weliba mid ka mid a heesaha uu sameeyey marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi ee ah iyadu ku luuqayso waxaanay magaalada hargeysa fanaanada ugu warantay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur
nimcoy haddii lagu yidhaahdo waktigaaga dib ha loo celiyo ama fanka ha lagu bedelo oo wax ku bedelo maxaad jeclaan lahayd inaad ku bedelato
horta haddii laygu odhan lahaa intaada fanaanada noqon maxaad noqon lahay horta fanaanadba maa noqdeen haye
cilmi baan baran lahaa jaamacad baan kasoo qalin jebin lahaa ama looyarad baan noqon lahay looyadan aad u jecelahay haye ama maxay ahayd dhaktarad baan noqon lahaa aad baan naxariis badanahay maasha allah aa naxariista igu badan dad badan saan ugu naxariisan lahaa ugu daweyn lahaa baan ogahay gawdhe waxyaabo badan baan isticmaali lahaa laakiin se marka hadii laedo fanka hada lagu bedelo maxaaba lay bedeli marka waaba u dhamaaday fankii waabaan kasii socdaaya waryaa ilaah yaqaana haadee ma is leedahay aad ka fadhiisatid fanka maxaan uga fadhiisan waaye waa waqtigiisi baaba dhamaaday wuu iska dhamaaday kaasi kaas xagga ilaahay baa loo wada jeesanayaaye ilaahay inoo sahlo isagaa weyne waaxida amiin waqtiyada dadku waxay isweydiinayaan nimco yaasiin aanay fanka ku mashquulsanayn Een, maxay jeceshahay oy qabataa ma dhinaca jiimka ma lugtaad jeceshahay ma maxaad jeceshahay marta horta anigu een, inta badan dadka socda ma yihi oo maaragtay een, een, wareega badan ma yihi Sax.
laakiinse markaan anigu dee ingiriiska joogo oo aan wadankeygii joogo een, horta jiimka waan taga aad baan jiimka u jecelahay Sax.
een, maxay ahayd een, wa- waa waxyaabaha anigu aan aada u xiiseeyo marka aan dee aan- aan ke- aan keligay ahay badan inaan gurigeyga joogo oon iska fadhiyo oo shaqadayda iyo dantayda iyo gurigeyga aanan dhaafina waa wax aniga i- igu abuuran maasha allah waxa laga yaaba hadda imika hargeysa waan imaada waan u badanahay dhowr guri kama aqaano laba guri dhowr guri oo fanaaniinta mooyaane fanaaniinta fan xoogooda m- ma garanayo ingiriiskana waa saas ile marka dadka iska fadhiya iska jecel inay relax gurigood ka shaqaystaan een, odaygeeda reerkeeda shaqadeeda busy anu anaa is caashaqsan anaa isku dhegan Maasha cidaan busy ku hay ma jirto marka anigu anaba isku dhegan baan ku cida kaloo anaa istaa ma jirto marka maadaama anigii busy isku hay dee ma exercise kalaba iga maqan may kaama maqna Een, waxaynu soo qabanaynaa mid kamid a heesihii hore haddaynu dib ugu noqono Een, hablaha soomaaliyeed waa heesihii ugu horeeyay baan filayaa
een heelada horta ruwaayad bay ahayd Haye.
ruwaayadda waxaa matalayay ruwaayadda waxaa laohan jiray shan qarniyashi waa beri iyo unkad baa mat- matalayay unkadi xamar iyo annaga markaa shamuuri cabdibaadir sabriye in re- in waa beri aanu hayn iyo in unkada markaas oo iyagoo xaggan kale ka socday Ko- kooxdii kiisii ku jiray weyaan markaa ruwaaddaasaan u qaadnay ruwaaddaasay ku jirtay iyada iyo iyo heesleedo hibibiyo hibibiyo hibibiyo hibibiyo hees dhankaasa oo qaado qurux badan qurux badan iyo heesta heladu taasay ku jirta waxay la qaadi jirtay ma jira maasha allah Mm, ruwaadii ku jirtay shan qarniishii waa hagaag Een, heestaasi ayaan jecelahay inaan markana usii dayno dhageystayaasha Helada- dhageysta waa heladeedii Mhm.
haddaan dhulku gedi lahayn cadcadaan ahuri layn cadaan ku sistay dhaxankaana heli lay cadaan ku si lagu hibnay dhaxankaana heli lay heladu waa heladaydii ka hadhima helo helo helo haddaan dhulku gedi lahayn cadcadaan ahuri layn haddaan ku si lagu hibnay dhaxankaana heli lay haddaan ku si lagu hibnay dhaxankaana heli lay heladu waa heladaydii ka hadhima helo haddaan horor laga ceshay haween bayaa dhaqan lahaa haddaan horor laga ceshay haween bayaa dhaqan lahaa adaa hadalkaagi tuuro haddana hilinkii la shegay adaa hadalkaagi tuuro يخيب حبة حسنو ما عليه أهدي ولكن كيف يهيا هلا زوا هلا ديني كهارما هلو هلو هلو موي
maanta ma jeceshahay haddiiba si madaxweyne lagu yidhaahdo waddanka noqo waddankeed jeclaan lahayd inaad ka noqoto
horta een, aflaanta aad baan u jecelahay xog baan daawadaa Een, miyihii dadka een, heesaha dhegeysta ee maaragtay een, biis ku noqda heese ma dhegeystaan usaydaba haddaan heesta xafideen ay u cusbayn mooyaane ma dhegeysto filim waa bilwadayda filimkaasaan daawadaa Een, kubaddan aad baan u jecelahay liverpool baan ahay Waan taage- ha aan taageeraa ilaaba intaan waddanka joogay iyadan aad baan u xiiseeya waan jecelahay kooxdeeda Een, wallahi haddii madaxweyne laga dhigi lahaa een, halkan jeclaan lahaa een, somaliland ayaad ka noqon ha maasha allah dayo ay garanayaan aada iyo aad cuntooyinkoo kale Geedka fiican.
cuntooyinka walaada dhayd baan ku jiraayo een, waxaan horta waxaan jecelahay een, een, waxaan jecelahay horta makarooniga waan jecelahay Mhm.
Mm, bariiska waan jecelahay baastada waan jecelahay laakiinse saa xooguma badsado in yar in yar baan ka isticmaalaa Een, saladka aad baan u jecelahay maasha allah Een, een, bisada waan- marmar waan jecelahay waan dalbadaa Mhm.
waa iyana waa hubadkayga marka adigu wax badan hilibka waxaan ka jecelahay kalluunka iyo digaaga Mhm.
Hil- rerihii aad kuma fiican.
may may may aad isma fiicin ma jeclin Waa hagaag.
Waxaan- digaag iyo fish waa hagaag een, hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa Mm.
waxay kamid ahayd heesahaagii ugu caansanaa iyada iyo dabayluhu weysitaaniye Mm.
een, heesta hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa een, qisa nooceeyay ku timid
Een, waxay ku timi horta waxaa sameeyey he- ereyada iskale een, een, xudaybi Mhm.
Een, marka een, qisadu waxay ku timi gabdhaha soomaalida baa laga sameeyey laakiinse qof gaar u leh ma jirto waa is gabdhaha soomaalida oo dhan kusaysaa qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qadoo weliga ha dhigin qardhaas weeye ha furin adiga qaban qaabiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliya yacni gabdhaha adaa jacaylka marka horba ku abuuray dee ha kaga bixin Ha kaga bixin, dhulka oo ha dhigin haay, haay.
haay haay haay dee haay haay welkiin heririye war waa yahay waa yahay waa yahay hortaasina waa tii oday aad iyo aad Een, heestaas ayaynu markana usii daynaynaa dhagaystayaasha dhagaysa habboon qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaadi qado weliga aha dhigini qardhaas weeye aha furini adiga qaba qaabiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa
heestaasi ereyadeeda ulahaa marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi ayaan dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
sida qarankeeni dumay anigu qaladaa gediyey qardhoofadigu dije maxadigu qoysatood qiyaamahay kasta sida qarankeeni dumay anigu qaladaa gediyey qardhoofadigu dije maxadigu qoysatood qiyaamaha ii kasta hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa nool rumaadkina kuma helo nafsaan kugu qaybiye ada qalbigayga dhibay ada birkayga qalay qofbaasaan igu dhex nool rumaadkina kuma helo nafsaan kugu qaybiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa